gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir cali fahle ayaa dhagax dhigay dhismaha toban wado oo laga hirgelinayo aaga soonakey munaasabada dhagadhiga waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha degmada hodan mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka banaadir iyo bulshada ku nool degmada hodan ee gobolka banaadir gudoomiyaha degmada cali fahle ayaa ka warbixiyey dhagax dhigga wadooyinkan annaga waxaa naga go-an shaqadanadu waxaa waaye waddo inaan falno waddo inaan qurxinno aanbalaastu inay idiin timaaddo dadamisku inuu yimaado caafimaadka inaad heshaan ardadan quruxda badan iskuulka meelay u maraan ay helaan ardadu meelay ku cayaaraan ay helaan inaad qurux badnaataan waaye annaga waxaan ka shaqaynaa annaga dantannada maahan in qof oo waxuu rabo sheego in la caayo in nala ammaano waxaas dhan waa danaheenna waa ka weynta dowladda madaxweyne xasan sheikh iyo guddoomiyaha gobolka guddoomiye amiir waxaa ka go'an magaaladan in amnigeeda la sugo doorasho ay ka dhacdo dadkuna ay sida bini'aadanka u noolaadaanoo magaaladaana magaalo amnigaa laga rabaa sharafta amnigu leedahay oy qarax la'aantu leedahay oo ay dhibaato la'aantu leedahay waad aragtay dhanka kale qaar ka mid ah bulshadii kasoo qayb galay kulankan ayaa bogaadiyey wadooyinkan inta roogga ah ee laga hirgelinayo degmada hodan ee gobolka banaadir ilaahay baa maanta iskale waxaan rabnaa inta dhiman oo maanta guddoomiyaha degmada hodan u dhagax dhigay inaan si sharaf leh oo qaymo leh aan u dhammaystirno aana laka rabaa degmada hodan gaar ahaan soonakey dhagaxdhiggoodii dhismahoodii iyo haddii ilaahay kuuroyo qurxuntoodiiyaa layskugu yimid ilaahaan uga mahadnaqaynaa waxaan leenahaa madaxda dhammaantood waa mahadsan yihiin tobankan wado ee uu dhagax dhigay guddoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa laga hirgelin doonaa gudaha degmada iyagoo ah kuwo ay baahi weyn u qabeen bulshada deegaanka